إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah daabad ka dhashay robab mahiigaan ah oo ka da-ay dalka jabuuti ayaa sababay dhimashada shan qof dowladda kenya ayaa gubtay hanti ay soomaalida leedahay oo loo dhoofiyey gobollo ka tirsan waddankeeda xilli dalka soomaaliya ay u soo dhoofiso maandooriyaal badan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax shalay lala beegsaday ciidamada baangaraafi ee ku shaqaysto maraykanka oo ay ku dhinteen in ka badan toban askari dowladda federaalk ayaa soo saartay go'aan ka dhan ah masaajidda kadib markii uu dhaqaangeli waayey kii hore oo ay dadka ku amriyeen inaysan ku tukan masaajidda jenaraal ka tirsan ciidamada khaliif xaftar ee ka dagaalama waddanka libiya ayaa lagu dilay duqayn diyaaradeed oo ka dhacday waddankaas weerar keligii duullimo ah oo lagu qaaday ciidamada maamulka yuhuudda ayaa ka dhacay magaalada qudus ee dalka falastiin soomaalida ku nool maraykanka ayaa ka cabanaya shaqola'aan baahsan xilli dalkaas lagu soo rogay bandow waxaa isi soo taraya hooyooyinka ay dowladda federaalka wiilashooda ka afduubatay ee nolol iyo geeri aanba ku helin iyagoona dhuumanaya maadaama loo hanjabay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiiyo fitan daadad ka dhashay robab mahiigaan ah oo ka da-ay dalka jabuuti ayaa sababay dhimashada shan qof shanta qof ee geeriyooday ayaa saddex ka mida meydadkooda la helay waana la aasay halka labada kale oo dumar ahaana ay daadad ku qaadeen ilaa haddana meydadkooda la la-yahay sida ay sheegeen warbaahinta gudaha dalka jabuuti saddexda qof ee la aasay meydadkooda ayaa laba ka mida waxa ay ahaayeen dumar halka midka kalena uu ahaa wiil da'yar xaafadda ay dhibaatadani ka dhacday ayaa lagu magacaabaa bilbil waxayna duleedka kaga beegan tahay magaalada jabuuti wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti ninka lagu magacaabo muumin axmed shiikh oo booqday xaafadda ay arrintani ka dhacday ayaa dadka ugu niyad qaboojiyey inay garab taagan yihiin islamarkaana uu maamulkooda dejiyey daadadka kusoo rogmaday xaafadaha ay arrintani ka dhacday daadadkan ka dhashay robabka ayaa sidoo kale waxa ay burburiyeen sida lagu arkayay muuqaalo laga soo duubay dhismayaal badan oo xaafadda ku yaala waxaana intaa dheer in qaar ka mida dukaanada ay sidoo kale burbureen faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helaya qarax shalay lala beegsaday ciidamada baangaraafi uu ku shaqaysto maraykanka oo ka dhacay qaybo ka mida shabeellaha hoose maxamed ciise ayaa warkan soo jeedinaya faahfaahino ayaa ka soo baxaysa howlgalo dhacay saacadihii lasoo dhaafay kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka howlgalka koowaad haddaan ku bilowno tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax maalintii shalay ka dhacay inta u dhexaysa lamber lixdan iyo laanta buure ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose qaraxan ayaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan kuwa loo yaqaano baangarafta oo maraykanka tababaray kuna adeegto waxaana uu ahaa mid xoogan isagoo dhaliyey khasaare lixaad leh oo gaaray ciidamada lala beegsaday ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo waxay xaqiijiyeen in qaraxaas lagu dilay toban askari oo ka tirsan baangarafta iyadoo la burburiyey gaarigii ay saarnaayeen oo ahaa nooca dagaalka waxay dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgal gaar ah ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya halkaas oo ay ku dileen saddex xidigle boolis ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sarkaalka la dilay waxaa lagu magacaabaa baashi maxamed xasan wuxuuna dilka sarkaalka ka dhacay degmada kaaraan iyadoo laga furtay qalab iyo dukumiintiyo uu watay howlgallada lagu beegsanayo ciidamada dowladda federaalk iyo saraakiishooda ayaa joogto ka ah goobaha ay ka joogaan waddanka waxaana ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka go-aan dagaalka ay kula jiraan shisheeyaha iyo dowladda federaalka weerar keligii duullimo ah oo lala beegsaday ciidamada gumaysiga maamulka yuhuudda ayaa ka dhacay magaalada qudus ee dhulka falastiin weriye salmaan ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay walaalka wararka ka imaanaya dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga maamulka yuhuudda ayaa ku waramaya in aroornimadii hore ee maanta oo arbaca ah uu dhacay weerar keligii duulnimo ah oo uu fuliyey qof dhallinyaro ah oo ka tirsan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka filistiin weerarkan waxa uu si gaara kaga dhacay magaalada alqudus ee ku jirta gumaysiga maamulka yuhuudda waxaana lala egtay askar ka tirsan ciidanka yuhuudda oo ku sugnaa bar kontarool oo ku taalla ee gudaha magaaladaas qaabka uu u dhacay weerarka qofka dhallinyarada ah ee weerar ka fuliyey wuxuu kaxaynayay gaari nooca raaxada ah waxaana uu gaariga ku dhuftay askari taagnaa bar kontarool kadibna gaariga ayuu kasoo degay oo toorari u watay ayuu dhowr jeer la dhacay askariga yahuudiga ah muuqaal lagu baahiyey baraha internetka oo laga duubay camaliyadda iyo qaabka ay u dhacday waxay muujinaysaa wiilka keligii duulaha ah oo mindi ku bursanaya askariga maamulka yahuudda isagoo hubaysan weliba taasi oo muujinaysa fuliynimada askarta maamulka yahuudda waxaa markaas kadib wiilka dhallinyarada ah rasaas ku furay askar kale oo ka tirsan maamulka yahuudda kuwaas oo ka agdhowaa barta kontarool ee weerarka ka dhacay shabakad lagu magacaabo qudus oo kasoo baxda dhulka filistiin ayaa waray baahisay waxay ku sheegtay in fuliyaha weerarka lagu magacaabo ibraahim moxamed cali ee islamarkaana uu shan iyo labaatan sano jir yahay ee ugu dambayntiina uu ku baxay gacanta ciidanka maamulka yahuudda kuwaas oo la dhacay rasaas noolnool waxaa sidoo kale wararka ka imaanaya dhulka filistiin ay sheegayaan in ciidamada gumaysiga maamulka yahuudda ay u waceen hooyada iyo aabbaha dhalay ee fuliyaha weerarka ibraahim moxamed kuwaasoo haatan su-aalo lagu weydiinayo magaalada alqudus ee dhulka filistiin weerarada keligii duulnimada ah ee ka dhacaya dhulka filistiin ayaa ah kuwa isi soo taraya waxaanay aad usii xoogaysteen wixii ka dambeeyey markii donald trump uu magaalada alqudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda maamulka yahuudda dadka muslimiinta filistiin ayaa ah daday ka go-an tahay inay difaacdaan ee dhulkooda islamarkaana ka hortegaya in dadka yahuudda ah ay si nabadgelyo ah ku joogaan ee dhulka muslimiinta filistiin dowladda federaalk ayaa soo saartay go-aan ka dhan ah masaajidda kadib markii uu dhaqan geli waayey kii hore oo ay dadka ku amrayeen inaysan masaajidda ku tukan wariye haashim ayaa warkan inoo akhrinayaa dowladda federaalka ah ayaa ka soo dabacday mowqafkeedii ku aadanee xiritaanka masaajidda magaalada muqdisho kadib diiditaan xooggan oo ay kala kulantay bulshada ku dhaqan magaalada war ka soo baxay dowladda federaalka ah ayaa lagu sheegay inay dadku ku tukan karaan masaajidda inkastoo ay sii daba dhigtay arrin aan hadda ka jirin masaajidda ku yaalla magaalada muqdisho waana inay dadku kala fogaadaan marka ay salaada ku jiraan sida ay hadalka u dhigtay dowladda federaalka waxaa lagu yidhi warka ka soo baxay dowladda federaalka waa inay dadku isku jirsadaan hal mitir tan oo meesha ka saaraysa dhammaystirka salaada waxayna sheegayaan qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho inaysan waxba ka bedeli doonin qaabkii salaada loo gudan jiray amaba loo tukan jiray haddii ay rabitaanka dowladda federaalka tahana waxay dadku sheegeen inaysaba masaajiddu furaa lahayn balse warkan ka soo baxay dowladda federaalka uu yahay mid uun bulshada ay ku soo dhex tuurtay saamaynna uusan masaajidda ku yeelan doonin horey dowladda federaalka ayaa diiday in masaajidda lagu tukado waxaana laba toddobaad ka hor ciidamada dowladda federaalku ee dadku tukanaya masaajidda ku weerareen qaybo ka mida magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda kenya ayaa gubtay hanti ay soomaali leedahay oo loo dhoofiyey gobollo ka tirsan waddankeeda xilli dalka soomaaliya ay u soo dhoofiso maandooriyaal badan hanti lagu qiyaasay labiiyo toban tan oo ah kalluunka qalalan islamarkaana laga keenay qaybo ka mid a xeebaha dalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin magaalooyinka kismaayo iyo muqdisho ayaa waxaa lagu gubay deegaan ka tirsan gobolka laamuw ee dhulka kenya kalluunkan ayaa ciidamada booliiska kenya waxaa la sheegay inay ku qabteen deegaan lagu magacaabo makoobe oo galbeedka kaga beegan laamu kaasoo sida ay sheegeen ay ku jireen boorsooyin saraakiisha booliiska kenya ee qabtay kalluunkan ayaa waxa ay sheegeen in laga keenay magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo islamarkaana doon lagu keenay taas oo ay sheegeen inay kusoo xiratay magaalada mombasa ee dalka kenya goob fagaaro ah oo ay isugu yeereen dadka deegaankan ay dab kula qabadsiiyeen waxayna dowladda kenya ku hanjabteen mar weliba ay gubi doonto hantida ka imaada dhanka soomaaliya iyadoona taas beddelkeeda waddanka soomaaliya u soo dhoofiso qaad u tiro badan oo weliba lagu keeno diyaarad ay leedahay shirkad ka tirsan waddanka kenya marar badan sidaan oo kale dowladda kenya waxay u gubtay badeecado kala duwan oo laga keenay gobollo ka tirsan soomaaliya kuwaasoo ay ku qabatay dhulka n f d oo ay xoogga ku haysato iyagoona badeecadahaas dabkii la qabadsiiyey gawaaridii xamuulka ah oo ay saarnaayeen soomaalida ku nool maraykanka ayaa ka cabanaya shaqo la-aan baahsan xilli dalkaas lagu soo rogay bandow warkan waxaa soo jeedinaya weriye maxamed cali soomaalida ku dhaqan maraykanka qaarkood ayaa sheegaya in xaalkooda nololeed cidhiidhi galay ka gadaal bandowgii dalkaasi lagu soo rogay markii cudurka korona ka dilaacay kadib suuqyada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ayaa haawanaya maadaama dadkii guryaha ay ku xahaysan yihiin magaalada minnesota oo soomaali badan degan tahay ayaa ka mida meelaha bandowgu saaran yahay haweenay ka mid a soomaalida halkaa ku nool ayaa sheegaysa in noloshooda ku tiirsaneyd ganacsi laakiin iminka ganacsigii uu meesha ka baxay maadaama suuqu uu xiran yahay haddii aan nahay maaragta ganacsatada soomaaliyeed kolley sagaal iyo tobankii bishii hore ayaa suuqa nala ka xiray haddana ilaa haddana wuu xiran yahay haddana lama sheegayo mataqaanaa inuu furmi doono saacado dhow haddii ilaahay kuu roon yahay waxaan ahayn dad ayagu garabkooda maalo oo dee wax la soo baxaanu ahayn laakiin hadda wax aan maaragtay meeshii ku hayna ma jiro dad baa biilal naga sugayo oo waddankii noo jira annaga ku manaafacaadsan jirnay haddana mataqaanaa guurjoogto un baanu noqonnay waa dukaankan kugu xigaan leeya hadda albaabkiisa aan taagannahay marka soomaalida dee wax badan buu u geysto oo dhibaato ah een, xagga ganacsiga waayo dadkayni bil uma dirsan karno oo ma haysano een, annagii manaafacaadsigayni maaragtay waxaan ku manaafacadsana hadda oo aan nidhaaho maantay intana kala soo baxayna ma jirto dad uun xooggooda maalaanu ahayn oo iyagu wax la soo baxa nin aqoon u leh ganacsiga ayaa isna ka warramay saameynta dhaqaale ee ka dhalatay bandowga waxaan u kala qaadi karaa bisinka laba qaybood oo ah mid ku xidhan soomaalida gudaheeda oo bis- sida bisnesada ganacsiga ku xidhan soomaalida gudaheeda sida maqaayadaha ee kafateeriyaasha iyo dukaamada dharka waxaan dhihi karaa busineskaas inkasta oo kabashadiisa ay ku xidhan tahay hadba gana- dakhliga soo gala qofka ama shaqooyinka sidii loogu noqdo haddana waa business laga soo gaban karo oo ku xidhan soomaalida gudaheeda business waa business ku xiran caalamka oo la jaan qaadaysa caalamka een, ama wadanka aan ku nool lahaa markaas sida businesada track driverska businesada maxal home careka iyo day careka wuxuu ku xiran yahay wadanka aan joogna markaas ayuu ku xiran yahay marka waxaan dhihi karaa businessdaasna waxay ku xiran tahay hadba wadanka si dhaqaalihiisa u soo kabto waddamada reer galbeedka waxaa saaran bandowgii ugu darnaa waxaana aad hoos ugu dhacay dhaqaalahooda inkastoo gaadiidka cirka iyo kan dhulkaba la hakiyey haddana soomaalida qurbaha joogta badankeed waxay jeclaan lahaayeen inay yimaadaan dalkooda maadaama dhibaato xooggan la soo daristay waxaa isa soo taraya hooyooyinka dowladda federaalka ay wiilashooda ka afduubteen oo nolol iyo geeri intuba aanan ku haynin kuwaasoo dhuumanaya maadaama loo hanjabay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya hooyooyin badan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa aad u murugaysan markii ay meel ay jaan iyo cirib dhigeen waayeen wiilashoodii waxay la mid yihiin hooyooyinkani kuwo horey iyagoo ooyaya warbaahinta uga soo muuqday kuwaas oo wiilashoodii ay gacanta ku dhigtay dowladda federaalka ah islamarkaasina ay tababarro u diratay wiilasha oo ah kuwo yaryar amaba mardhow qoorta soo taagay waxaa loo sameeyaa ballanqaadyo aan rasmi ahayn mararka qaarna waxaa la geeyaa halkii lagula ballamay meel aan ahayn waxaa dhacda mararka qaar in loo sheego in waxbarasho loo qaadayo laakiinse aqarka askari laga soo dhigo maryan waa hooyo ku dhaqan magaalada muqdisho waxayna la'dahay meel wiilkeedii uu cag dhigay codkiisaan rabaa si degdeg eh hooyaan ahay codkiisa aan maqlo xaqan uu leeyahay anaa dhale banaanka ta hooya laga soo dha asiga waay aan ku jiraa ilmi inta egyaabeen kaniin isiinooyin kaniin aan ku sixnaa madax baa iska xiira nolosheeda intaan ka bacdi isu naacabeena marka bisdileena bisdileena maxamed cabdulaahi farmaajo ilaahay ka baq cunugeyga iyo soo xafidan isii cunugeyga codkiisaa rabaa iyo noloshiisana ogaada kar hadduu meedyahan waa duugan ah la isii cunuga markaan waaye kadibna meel aan lug dhigan male waxaa isoo baxday in la yidhi wiilkaaga waxaas as galay shurboog haddana shurboogyaan tagnay waan nalaga diiday inaan galno waxaa la yidhi nin cigaal dhahaa tababaro wiilkaaga qadras u qaaday cigaalkaa la iigeeyaan idhi cigaalkaa la iigeeyey wiilkaaga wuxuu yidhi anaa ka qaaday een baas maxaa la een ka- kii xumaa oo taleefonka taleefonkiisa anaa haayo waxaan uwaday meeshaas dowladda federaalka ayaa waxa ay handaday hooyadan ka gadaal markii ay ku badatay xafiisyada dowladda federaalka ah iyadoo wiilkeedii baadigoobaysa taasi waxay maryan ku qasabtay in gurigii ay deganaed ay ka qaxdo oo ay cid kale dulsaar ku noqoto maadaama ay lafaheeda u cabsatay iska daa in ay wiilkeedii hesho e deegaankeeni mee goobta aan ka shaqaysanayni nabadgelyaan waayni nala soo istaago in qoryaa nala soo qaato baabuur askar noo itimaado askar waxay yihiin aana aqoonin goobtaan ku shaqaysanayni gurigaan joogno siddeed saac habeenkii sagaal saac gabdhaa ii joogo waa iskaga soo cararna hadda waxaan joogno guri islaameed waaye laba qol yaraa boqolta waa dolar laygu siiyey joordayaalkaygii dharkaygii alaabteeda maacunteeda waxaan is dhahdaa gaari ku rartid amaa lagu soo daba kacaa cunugina kama hari karo anaa dhale mana ka heli kari shacabaa nahay muwaadinaa nahay soomaaliya ahay weli soomaalinimada shakiyaa ku jirta because soomaaliya nahay qaxaan ahay waa kanaa ma haysto hoy ma haysto laamigaasaan shaha isaga karsanaay ilmaheyga ugu shaqaysanay wiilkeyga mooto ii wadaay noloshiisa ma haayo nolol hadda ma haysto kiradan gurigan ma bixin karo waxba ma haysti gajeelkan waxaa ugu soo roray cabsi darteeda waxaa aad u yar rabitaanka loo haya dowladda federaalka ah waxayna taasi ku qasabtay inay dhallinyarada u sheegto ballanqaadyo been ah si ay askar ugu noqdaan waxaa kaloo ciidamada dowladda federaalka ah ka mid noqda dhallinyarada muqaadaraadka isticmaala iyo weliba kuwa tuugada ah ee derbiyada habeenkii ciidaha uga booda halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga alfurqaan jenaraal ka tirsan ciidamada khaliif xaftar ee ka dagaalama waddanka libiya ayaa lagu dilay duqayn diyaaradeed oo ka dhacday waddankaas barta internetka oo ay wararku ku baahiyaan ciidamada khaliif xaftar ayaa waxa ay ku xuseen in uu geeriyooday korneelkan oo lagu magacaabo cabdisalaam azintaani kaasoo ahaa taliya ku-xigeenkii qaybta boqol soddon iyo afaraad ee ciidamada kuwaasoo ka howlgeli jiray qaybo ka mid a waddanka liibiya waxaana ay ciidamadan hoos tagaan khaliif xaftar duqayn dhanka hawada ah oo ay geysteen ciidamada xukuumadda alwifaaqa oo ay taageersan yihiin caalamka waxaana markii dambe dhaawacan uu sababay inuu u geeriyoodo habeenimadii talaadadii ee lasoo dhaafay sarkaalkan sare oo ka tirsanaa ciidamada khaliif xaftar warkii dhegaystayaal idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa